waadsan tahay qaraxani wuxuu ka dhacay horta gaari caasiya ayaa oo khudaar sida ayaa lagu soo raray wuxuu socday waddada wuxuu ku yimi bar control marka hore gaari ciidan oo meesha maraya ayuu u ekaa inuu doonayay inuu si degdega uga daba tago laakiin bar control baa lagu celiyey meeshii lagu celiyey ayuu markuu arkay in la gartay oo la dareemayo ayuu ku qarxay oo ay isqarxiyeen waxiisaaraa barta control xaggee ku taalle waxay ku taallaa waa degmada afgooye labada control oo magaalada laga soo galo oo baar ismaaciil iyo mukayga ayuu u dhexeeya oo waa meel wax lagu hubiyo iyaa jooga meeshaasi ciidamada dawladda ayaa jooga waa gartay marka gaariga uu rabay inuu ka daba tagan ayaa lahaa waa baawur ciidan buu ahaa oo waddada marayay oo ciidamada dalka jooga mise kuwa soomaalida maya soomaalida marka bal khasaaraha ka dhashay qaraxaas intee buu la ekaa inta la og yahay hadda laba qofna way ku dhaawacantay midna wuu ku dhintay waa inta hadda la arkay oo la og yahay waxaa jira laakiin laba dhalinyaro ah oo meesha taagnaa oo weli lala-yahay aan la arag marka haddii dee dib loo arko oo iyagoo nool ay yimaadaan oo ka hor ay meesha ka tageenna waa waa waa arki doonaa haddii ay ku dhinteenna waa hadda weli kulley eryadii way xiran tahay baaritaan baana ka socda waa qof dhimasho ah iyo laba dhaawac ah inta loogu oo maxay ahayn marka ma ciidamadii ku sugnaa goobta controolka bay ahaayeen mise dad shacaba labana shacab weeyaan midna waa askari askariga ma kan dhaawacmayba mise waa kan dhintay waa kan dhintay waa gartay labada qof ee la la-yahay ee aad sheegaysid ee aan la hubin inay horay meesha uga dhaqaaqeen ama ay qaraxaas ay ku dhinteen maxay iyaguna ahaayeen waa askartii goobta ku sugnayd marka ilaa iyo hadda waa la la-yahay ha labada askari waa la la-yahay hilibka dheeriya hilibka waxaan garan la-nahay dadka baabuurka watay intay ahaayeen ayaynan garan karin haddii darawalka keliya uu ahaa waxaan garanaynaa in hilib dheeriya ayaa jira laakiin haddii darawalka ay cidi wehelisay ayaan la garanaynin marka shakigu taasaa keenaysa in laga shakiyo iyo labadan qof oo maqan oo aan la haynin teleefoonadoodii oo lala yahay oo aan dhacayn marka gaarigay wateen waxaad ii sheegta inuu ahaa gaari caasiya nooca caasiga ay soomaalida u taqaano oo waayahan dambe inta badan khudaar baa lasoo raraa marka askarta joojisay waxay ka shakiyeen khudaartan u socota xagga dambe ee magaaladii dib ugu noqonaysa waa magaaladii ay ka imaaneysay ay waa gartay marka waxaad sheegtay in la arkay hilib dheeriya waxaad ula jeedaa miyaa dadkii ama qaraxii dadkii wax kusoo gaaray googo iyo dadka ha bini aadamka xubnihiisa waa la yaqaanaa waxaade waa qofku waa laba lug iyo laba gacan iyo madax iyo marka yani wax ka dheeriya ayaa la arkay marka waxaanan hubin in gaariga ay ku jireen qof wax ka badan oo markaa ay iyaga yihiin iyo inay dadkii banaanka joogan yihiin ilan waxani waa qarax saameyntiisuna way ballaaran tahay marka ka sokow dadkii goobtaas ku sugnaa maahe inta badan qaraxyadu markay dhacaan dadaan goobta ku sugnayn oo meelo ka fog fog jooga goobta qaraxa uu ka dhacay ay dhibaato soo gaartaa marka bal baadigoob ma la galay oo ma la ogaaday bal in qaraxaasi dadka gudaha magaalada ku jirana inuu wax gaarsiiyey iyo in kale
waa sax way way jirtaa oo qaraxu xitaa biruhu way duulaan oo goobo kale ayay dadku dhibaateeyaan laakiin hadda inta aan la og yahay xogta laga hayahay waa intii goobta ku sugnayd wax kale oo dheeri ah oo soo baxayna ma jiraan ilaa iyo hadda alxamdulilah waxaanan ilaahay ka rajaynaynaa in intaa un khasaaruhu uu ku koobnaan baaritaan ma la sameeyey oo ma la ogaaday cidda qaraxa cid cidda qaraxana geysata kuwa ay yihiin mise markiiba waa la iskaga maleeyey inay shabaab yihiin horta dadka dadka laaya weliba sida caamka u laaya qaraxa ku dilaay waa waa waa qoladaas un hadda marka iyaga unbaa de iska iskale kiiskaas